asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee ka wadamadhinka goodoonsan ee khaza waxaan maanta oo sabti ah dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol afartan iyo labaad oo xidhiidh ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saace la soo dhaafay ka dhacay marinka khaza dagaallo xooggan oo lagu jebiyey askarta saynada yuhuudda iyo gantallo xooggan oo lagu garaacay magaalada talaabiib haddabaan ku horeyna duqaymaha ciidamada maamulka saynada yuhuudda waxay maalintii shalay ilaa subaxii wareya maanta ay duqaymo kala duwan ka geysteen magaalooyin deegaano iyo xerooyin ay dadka barakacyaasha ah ku hooyanayeen oo ku yaala marinka goodoonsan ee khaza warbaahinada maxalliga iyo wargeysyada kala duwan ayaana waxay daabaceen in duqaymahaas ay ku shahiideen tobannaan ruuxoo shacab ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen meelaha ay duqeymuhu ka geysteen ciidamada yuhuudda waxaa ka mid ah isbitaalka kamaal cadwaan ee ku yaala magaalada beetlaayi ee waqooyiga marinka khaza xilliga ay duqeyntalkaasi ka dhicisay ayaana wax isbitaalka ka socday shaqada iyadoona imidaas sii dheertayna halkaas ay ku sugnaayeen kumanaan ruuxoo barakacyaal ah iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qaba duqeynta halkaasi ka dhacda ayaana waxay sababtay in halkaas ay ku shahiidaan dad badan oo shacabka iyo shaqaalaha ka mid ah telefishinka aljaziira ayaana waxuu halkaasi ka soo duubay natiijada xanuunka badan ay ka dhalatay duqeyntaasi ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee ciidamada gumaystaha yuhuudda sidoo kale cadowga yuhuuddu waxay duqeyn aad u xoogan ka geysteen guri ku yaala xaafadda sabar ee magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday afar ruuxoo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan oo ka mid ah dadkii ku sugnaa guriga la beegsaday madaafiicda goobta ayay sidoo kale ku garaaceen ciidamada dhulka ee maamulka yuhuudda goob ay ku sugnaayeen dad shacab ah oo ku taala xaafadda azaytuun ee dhacdabariga magaalada khaza waxaana duqeyntaas madaafiicda loo adeegsadayna ku shahiiday dad badan oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay soo warinayaan warbaahinada shuhaado iyo dhaawacyo tiro badan ayaa waxay sidoo kale ka dhasheen duqeyn ciidamada yuhuudda ay ka geysteen magaalada beetlaayi ee dhacda waqooyiga duqeynta halkaasi ka dhacda ayaan ahayd mid aad u xoogan islamarkaana ay si gaara ugu beegsadeen guri ay dad shacab ah degnaayeen oo halkaasi ku yaala duqeymaha ciidamada yuhuudda ay ka wadaan marinka khaza oo sii soconaya maalinkii afar boqol afartan iyo labaad ayaa waxay mar kale duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen dabaq weyn oo ka kooban dhowr iyo toban biyaano masaaxo aad u ballaaranna ku fadhiya islamarkaana ay degan yihiin dad barakacyaal ah oo guryahoodii iyo deegaanadoodii laga soo barakiciyey duqeyntan bahalnimadee ka dhacday xerada nusiiraad ayaana waxay sababtay istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloodu fara badan dabaqa ayaana waxaa soo gaaray burbur baxsan dhagaxaanta burburay hoostooda ayaana waxaa ku maqan dad aad u fara badan oo shuhaado iyo dhaawacyo iskugu jira guri sidoo kale ku yaala gagaarka masjidka assalaam oo ku yaala xaafadda sabar ay ciidamada yuhuudu ka geysteen duqeyn kale oo aad u xoogan waxaana halkaasi ku sheeday dad badan oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen siday soo warinayaan dadka ka shaqeeya gurmadka rayidka ciidamada yuhuudda ayaa waxay sidoo kale duqeyn aad u xoogan ka geysteen guri kaleo ku yaala waddada athulaathiin ee ku taala magaalada khaza waxaana duqeynta halkaasi ka dhacdo ay si barira u geysteen ciidamada yuhuudda ku shahiiday saddex ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan wararka sidoo kale ka imaanaya gudaha isbitaalka kamaal cadwaan ayaa waxay ku waramayaan in ciidamada yuhuudda ay xog ku galeen halkaasi islamarkaana ay geysteen weerar toogasho ah oo ay dad badan ku shahiideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duqeyn aad u xoogan ka geysteen xaafadda sheekh ridwaan oo ku taala waqooyiga magaalada khaza waxaana duqeyntaas oo ahayd mid ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada ay si gaar u beegsatay guri halkaasi ku yaala oo qoys shacab ah ay degnaayeen waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen ciidamada saynada yuhuudda ayaa waxay sii labajibaareen beegsigooda ku aadan xarumaha ay hay-adda norway ee qaramada midoobe u qaabilsan gargaarka iyo arrimaha qaxootiga ee falastiiniyiinta ka dhistay meelo badan oo deegaanada khaza ka mid ah xarun hoos tagta hay-adda norway oo ku taala bariga magaalada khaza duqan ciidamada yuhuudda ay ka geysteen waxaa ku shahiiday shan iyo toban ruux oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen magaalooyinka beetlaayiya iyo jabaaliya ayay sidoo kale saacadihii tagayay maanta ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeymo aad u culus oo ay dad badan shuhaado iyo dhaawacyo ku noqdeen markan aan eegno wadciga iyo xaaladda guud ee dadka reer khaza ila wareedyo dhakhaatiir oo ku sugan isbitaallo ku yaala magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxa ay sheegeen qaboobka aadka u daran macluusha iyo weliba daawola'aanta ka jirta marinka khaza ay u dhinteen carruur aad u fara badan dadka barakacyaasha ee ku sugan marinka khaza oo lagu qiyaaso in ka badan laba dhibic saddex milyan oo ruux oo ka soo kala cararay deegaanada kala duwan ee qidaaca ghaza ayaa waxay iminka wajahayaan dhibaatooyin kuwii ugu xumaa noloshooda ee soo maraa waxaana middaa u bilaabatay kadib markii ciidamada yuhuudda ay dulaan xagga dhulka ay ku soo qaadeen marinka ghaza labaatan toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka kolkaasoo iyo ciidamada xaaqiidiinta ee yuhuudda ay bilaabeen inay barakiciyaan dadka shacabka ah duqeeyaan islamarkaana ay gurmadka ka jartaan tan iyo markaasoo laga jooga ku dhowaad sanad iyo bilooyin dadka reer khaza waxay yihiin kuwa ku sabraya dhibaatooyinka dulqaadanaya islamarkaana rabbigooda u qelidhaaminaya khaza ma ahan sidii ay ahaan jirtay markii hore oo hadda noloshu way isbaddeshay dadkiina waxay ku baaba'een duqeymaha yuhuudda dhismayaashii halkaasi ka tagnayaana waxay noqdeen kuwa ku hoos burburay duqeymaha ay geysanayaan ciidamada saynada yuhuudda magaaladii quruxda iyo bilicda lahayd ayaana waxay haatan isku beddeshay keen bahalagaleen ah oo laga cabsado waxayna reer khaza u qaybsameen kuwo shahiida oo aan haysan wax aasa oo asturo shahiidkooda iyo kuwo nolosha baaqi ku ah oo aan haysan wax ay cunaan oo ay nafta ku ceshadaan kooxaha muqaawamada falastiin ee iskacaabintaada kula jira cadowga gumaystaha yuhuudda ayaana waxay maalintii shalay war ay soo saareen waxay ku sheegeen in dowladaha caalamka oo dhan ay maanta la gudboon tahay in cadaadis ay saaraan maamulka yuhuudda ee gumaysidoonka ah islamarkaana ay la xisaabtamaan oo ay ku amraan inuu joojiyo xasuuqa uu khazo ka wado maadaama iyagu ay yihiin kuwo sheeganaya inay dhowrayaan xuquuqda dumarka iyo carruurta maantana khazo wax lagu gumaadaya ay yihiin dumar carruur iyo waayeello aan naftooda difaaci karin warkan ka soo baxay kooxaha muqaawamada falastiin ayaa waxaa sidoo kale fariin loogu diray ururka qaramada midoobay iyagoona mar kale xusuusiyey waxa gumaad iyo xasuuq ay ciidamada yuhuuddu ka wadaan khaza muddo ku dhow afar boqol afartan iyo kow maalmood maamulka gumaystaha yuhuudda ayaana wuxuu si maalinlaha u geysanaya xasuuq iyadoona ay halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen kumanaan ruux oo shacab rayd ah una badan dumar iyo carruur caalamka oo dhan ayaana waxuu arkayaa waxa ka soconaya marinka khaza mana jirto cid maanta ay ka qarsoon tahay xaaladda ay ku nool yihiin dadka reer khaza jaraa'imtan iyo xasuuqyadani joogtada ay ku kacayaan ciidamada yuhuudda ayaana waxaa mas-uuliyaddeeda qaadaya dowladaha reer galbeedka qaarkood oo hiil iyo hoobba la garab taagan cadowga yuhuudda iyaguna dhan weliba ka taageeraya waxayna u iibinayaan hubkii ku gumaadi lahaayeen shacabka waxayna ka taageerayaan dhanka dhulka oo waxaa dagaalka khaza qaybka ah kumanaan ciidan oo jinsi ahaan ka soo jeeda waddamada reer galbeedka waxaa sidoo kale yuhuudda ku dhiiragelinaya gumaadka marinka khaza qaar ka mid ah dowladaha carabta iyagoona cuntooyin fudfuduud u diyaarinaya askarta gumaadka ku haya muslimiinta dariiska iyo kawahana ka iibinaya dhanka warbaahinta ayna taageero xoogan uga muujinayaan iyagoo aan marnaba soo hadal qaadinin waxa ay shacabka u geysanayaan ciidamada yuhuudda weerarada lagu beegsada askarta yuhuuddana ku tilmaamaya inay yihiin kuwa argagixiso oo laga xumaado wargeysi ka soo baxa dhanka maamulka yuhuudda oo arrintani ka markhaati kacaya ayaana waxay sheegeen warbaahinno ay ka mid yihiin alxadad alcarabiya iyo m b c oo dhammaantooda ku yaala waddanka sacuudi carabiya ay yuhuudda u taageerayaan una bunbuninayaan si ka daran warbaahinada ay yuhuuddu leeyihiin haddaba xasuuq aad u daran oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soobeen sishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwa kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaafa ayaa gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan toddobaatan toddoba ruux halkay dhawci kala duwan soo gaadheen dad gaaraya boqol toddobaatan iyo afar ruux oo kale iyadoo ay sidoo kale sheegtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza in tobanaan ruuxoo shuhaadaya dhaawacyo iskugu jiray ku isxaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo sanad kahor markii uu bilowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo shan kun laba boqol iyo lix ruux halka ay dhaawacyaduna marayaan ka badan boqol iyo toddoba kun shan boqol toban iyo laba ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo afar iyo toban bilooda uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuuda si isku mid a u duuqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmaha ayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiya dhaawac dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha yuhuuddana ay si arxandaraha u beegsanayso dadka barakacyaasha ah aan u weecanno dhanka weerarada lagu dhigbixiyey cadowga yuhuudda kooxaha muqaawamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee dullaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka khaza gumaadka iyo xasuuqyada wuxuushnimadan halkaasi ka wadaa weerarada ay dagaalyaanada muqaawamadu ku beegsadeen askarta yuhuud ayaan iskugu jira kuwa toos ah duuqimo loo geystay saldhigyadooda iyo weliba weerar dhabagallah oo khasaare badan lagu gaarsiiyey cadowga dagaalyahanada alkhasaam waxaay weerar aad u xoogan ku beegsadeen askar ka tirsan ciidamada yuhuudda oo ku sugnaa bartamaha xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza waxaana weerarkaas lagu beegsaday askarta yuhuudda u geystay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira sidoo kale madaafiica ayay ciidamada muqaamada ku garaaceen isku imaatan ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda oo ku tala duleedka nitsarium gantaalada lagu garaacay ciidamada yuhuudda ayaana waxay sababeen waxyeelo kala duwan oo gaaray cadowga yuhuudda xarun ciidan oo ay milatariga yuhuudda ku leeyiin magaalada khanyunis ayay sidoo kale dagaalyahanada muqaamadu beegsadeen waxaana weerarkaasi uu ahaa mid daad loo soo qorsheeyey uu sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac weerar kansi ama shisha ayay sidoo kale ciidamada muqaamadu ku dileen askari sahayuuniya oo ku sugan xerada jabaaliya waqooyiga marinka khaza gaari ay wateen xubno ka tirsan ciidamada yuhuudda oo ka koobnaa ilaa lix canaasir ayay dagaalyanada alkhasaam ku beegsadeen magaalada khaza waxaana halkaasi ka dhashiyay khasaare kala duwan lixdii askari ayaana waxay u qaybsameen wax dhintay iyo wax dhaawacmaa sidoo kale xerada jabaaliya ayaa waxay ciidamada muqaamadu ka fuliyeen howlgal nafurnimo ah oo uu fuliyey xubin ka tirsan guutada alkhasaam howlgalka nafurnimada ayaana wuxuu noqonayaa howlgalkii koowaad ee kooxaha muqaamada falastiin ay guud ahaan magaalada khaza ka fuliyaan tan iyo labada kun iyo labadii xarunta lagu beegsaday howlgalka nafurnimada ayaana waxaa isku fara saaray dagaalyahanada alkhasaam iyo kuwa maamulka saynada yuhuudda waxaana halkaasi looga itaalroonaaday ciidamada yuhuudda iyagoona khasaare xooggan dhabarka loo saariyey ugu dambayntii waa berigii hore ee maanta oo sabti ah waxaa magaalada talaabiib ay xaruntu ka dhigteen maamulka saynada yuhuuddu ka dhacay weerar gantaalla ah oo laga soo tuuray dhanka waddanka yeman idaacadda ku hadasha afka maamulka yuhuudda ayaana waxay warinaysaa in gantaalla aad u xoogan oo laga soo tuuray dhanka yeman ay ku soo dhaceen magaalada yaafa waxayna qarxayada ay sameeyeen gantalladan laga maqlay meelo badan oo ay ka mid tahay magaalada talaabiiba weerarka hordhaca ee la helaya ayaana waxay sheegayaan in wax ka badan soddon ruux ay ku dhaawacmeen weerarkan gantaalada ah halka sidoo kale ay jiraan khasaare kala duwan oo gaaray dadka yuhuudda ee xoogga lagu deegaameeyey dhulka muslimiinta ee falastiin waxaana suuragal inuu khasaaraha intaa ka bato maadaama ay duqeymuhu aayeen kuwa aad u xoogan wixii faahfaahinay ku soo kordhana dib ayaan ka soo gudbin doonnaa haddii wallah idmo maleeshiyaadka xuutiyiinta ee yeman oo sheegtay mas-uuliyadda weerarkani ayaana waxay ku dhawaaqeen inay bartilmaameysadeen xarun ciidan oo ay yuhuuddu ku leeyihiin magaalada yaafa oo u dhow talaabiiba duqeymahan ayaana ku soo aadaya xilli ay ciidamada yuhuudda maalintii khamiista ay duqeymo xoogan oo xagga cirka ay ka fuliyeen magaalada caasimadda ee sanca ee deegaano ka tirsan gobolka alxudeediyaah